زمجري زمجري زمجري أيها الأساد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
cabdilaahi axmed wuxuu u babacdhigay xaaladda adag isagoo ah nin waayeer oo da ahaa waxaanu u guntaday sidii cadowgaa saliibiga loo naafayn lahaa loogana hortegi lahaa allana subxaana wa tacaala wuu ku sharfay cadowgiina wuu ku jabiyey
عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال
alqaa'id cabdulaahi axmed sahal aayatulla waa mid ka mid a fursaanta jihaadka iyo halyeeyada islaamka ee uu allaah u soo saaray jihaadka bariga afrika waxay safaxaadka dhalaalaya ee halgankiisu is-haystaan laga soo bilaabo waddooyinka muqdisho ilaa shawaaricda adis ababa wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii ugu horreeyey ee ururka al-itixaad al-islaami iyo hormuudkii ugu horreeyey ee dhagax dhigay jihaadka ka dhanka ah andiimada daaquudka ah ee soomaaliya taariikhyahanadu waxay sheegaan in sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo-labadii markii dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee duulaan ku soo qaaday soomaaliya uu ururkii al-itixaadku go'aansaday inuusan dagaal la gelin maraykanka iyo xulufadiisa ayuu sheekh cabdulaahi axmed sahal ganafka ku dhuftay arrintaasi isla markaana isaga iyo dhallinyaro ku fikir ahaa ay goosteen in jihaad lagala hortago xamlada saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya sheekh mukhtaar abusubayr amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka sheekaynaya go'aannadii hal adeegga ahaa ee uu xilligaas qaatay sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in gulufkii lagala hortegay ciidamadii maraykanka ee ku soo duulay soomaaliya uu juhdiga ugu badan ku lahaa sheekh cabdulaahi axmed sahal iyo walaalihii garbihiisa taagnaa kuwaas oo uu sheegay inay boorka ka jafeen halganka isla markaana dagaal adag kala hortageen cadowga allaah sheekh cabdilaahi axmed wuxuu u babacdhigay xaaladda adag isagoo ah nin waayeer oo da ahaa waxaanu u guntaday sidii cadowgaa saliibiga loo naafayn lahaa loogana hortegi lahaa allana subxaana wa tacaala wuu ku sharfay cadowgiina wuu ku jabiyey walaalkeen abujabal ama cumar dheere wuxuu ahaa gacantiisa midig jabkii maraykanka ee soomaaliyana waxaa la odhan karaa dunida oo dhan wuxuu u noqday tusaale iyo halkudheg labada sheekh iyo rag yar oo kale ayaannu alle subxaana wa tacaala arrinkan sabab uga dhigay xilli sheekh cabdulaahi iyo walaalihiisa ay isku diyaarinayeen ka hortagga duulaanka ameerikaanka waxaa dhanka kale dagaalyahanno iyo rag saraakiilah soomaaliya u soo diray ururweynaha alqaacida si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah ameerikaanka khibradaha iyo xeeladaha dagaalkan u baraan dhallinyaradii soomaaliyeed ee u dhiilqaaday jihaadka ka dhanka ah gumaystaha sida uu tibaaxayo sheekh eman addawaahiri ولما غزت أمريكا الصومال شارك إخوان الشيخ أسامة رحمه الله مع إخوانهم من مجاهد الصومال في الجهاد ضدها ثم جاءت المحاكم الإسلامية markii maraykanku uu ku soo duulay soomaaliya waxay ciidamadii sheekh usaama binlaadin walaalahooda mujaahidiinta soomaaliya kala qayb qaateen jihaadkii lala galay ameerikaanka kadibna waxaa yimid maxaakimtii islaamiga waxaana sii xigay duulaankii ciidamada itoobiya ay ku soo qaadeen soomaaliya wax yar ka hor soo ifbixii maxaakimta islaamiga waxaa la asaasay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas uu allaah uu ku sharfay inay ka hor tagto mawjadihii duulaannada saliibiga ahaa ee sixigxigay iyo dowladihii dabadhilifka ahaa ee soo maray dalkan islamarkaana dhidibada u taagtay wilaayaad islaami ah baycadeedana u soo dirtay sheekh usaama binlaadin balse xilligaasi shiiqa ayaa ka dalbaday inaysan shaacin baycada oo ay ahaato mid qarsoon istishhaadkiisa kadibna waxay shaacisay baycadeedii barakaysneed ee ay la gashay ururka alqaacida ببيعتها للشيخ أسامة بن لادن فطلب منهم ألا يعلنوها مبدئيا ثم بعد استشهاده أعلنت الحركة بيعتها المباركة لجماعة قاعدة الجهاد markii ay ciidamada maraykanka soo galeen soomaaliya waxaa magaalada muqdisho oo ahayd meeshii ay soo cagadhigteen ka dilaacay dagaal jihaad ah oo ay u istaageen dadka soomaaliyeed iyo wiilashooda mujaahidiinta ah waxaana dagaalkaas kaalin mugla ku lahaa ciidankii uu hogaaminaya sheekh cabdulaahi axmed sahal kuwaas oo iyagoo adeegsanaya hubkii duugoobay ee ka tagtay xukuumaddii siyaad barre iyo mawaad kala bilaabay in ay sameeyaan qaraxyada islamarkaana ku beegsadaan ciidamada saliibiyiinta alqaa'id abujabal oo ka mid ahaa dhallinyaradii uu hogaaminaya sheekh cabdulaahi axmed sahal islamarkaana u ahaa gacanta midig ayaa ka warramaya sida qaraxyadaas ay caqabad ugu noqdeen dhaqdhaqaaqii ameerikaanka una jebiyeen qabkii iyo kibirkii ay ku soo dagaalgaleen sagaashan iyo labadii akhirkeedii markii uu soo galay maraykanku ayuu aad u qayla dhaamiyey war inaan la dagaalanaan rabnaa gaalkan maraykane farsamooyinkii iyo caqliga lagula dagaalami lahaa hala raajo ilaahay khayr ha siiyee wax badan buu isku dayay inuu dad jamciyo laakiin waagaas wadaadada oo aad u xoog badnaa maraykankii markuu soo gelayey waa cabsadeen wadaadada siday u badnaayeen isagana waxaa lagu go'doomiyey maya cabsan mayna aan galno gaalada gaalada aan la dagaalanno rag aad u yar marmarka qaar aan toban gaadhin iyo isaga ayaa ilaahay ka ajar siiyee hawshaa galay waxay aruursadeen waxyaabaha aad maqashaanee wax lagu qarxiyo jiirada korontada madiina ayaa laba laysu saaray saddex gaari oo noocan hadda magaca hamarka ay siiyeen ama soomaalidu jiibka ay u taqaanay yaryaree gaagaaban maraykanku u wato oo isla socota oo mid afrikaan madoowa xoog badan iyo saddex kale ay saaran yihiin oo dhexda ku jiray kii horena maahan kii dambena maahayn ayaa bismillaahi allahu akbar la yidhi ilaahay waxbuu naga tusay looma sifayn karo maalinkaa waxa dhacay ilaa qof joogay mooye ilaahay wuxuu qadaray in gaarigii labada birooda dheerdheer ee dhexda yani baabuurka dhan isu haya intaan baa isku hartay intii kale taqadaca tamaaman guryaha reerahay gashay
waxay allah fadligii howlgalladaas ay soo ifbixiyeen taagdarradii ciidamada maraykanka waxayna dhanka kale ahayd qorshe dagaaleed cusub oo uusan maraykanku filanayn loona tababarin ciidankiisa sheekh nasr bnu cali al aanasi oo ka mid ah hogaamiyaasha milatari ee mujaahidiinta alqaacida oo si dhow ula socday halgankii jihaad ee xilligaas mujaahidiinta iyo maraykanka ku dhex maray muqdisho ayaa ku sheegay duruustiisa istaraatiijiyadda caskariga in ciidamada maraykanka lala helay dharbaaxo aysan ku soo talagelin oo soo bandhigtay nuqaadu dacfiga askariga ameerikaanka ah marka uusan haysan dacmin dhanka cirka ah
markii uu bilowday howlgalkii rajo soo celinta jihaadkuna uu halkaasi ka bilowday waxaa walaalaha talis u ahaa waqooyiga muqdisho waxayna ahaayeen qaar ka mid ah mujaahidiintii carabta oo tir ahaan gaarayay soddon iyo shan iyo walaalo kale oo ansaar ahaa ciidamada gaarka ah ee maraykanka ee loo yaqaano ranjariska ayaa soo qaaday weeraro qorshaysan waxayna duqeeyeen goobta ilaa ay gaarsiiyeen heer la isdhaho meeshan qofba kuma noola kadib waxaa yimid diyaaradihii waday ciidamada gaarka ah ciidamadii ayaana dhulka lagu soo daadiyey markii ay diyaaraduhu ciidanka soo dejiyeen waa ciidan mid weliba uu dhabarka uu ku sito boorso culayskeeda uu gaarayo ilaa lixdan kilogaram oo hub rasaas iyo sahayba isugu jirta walaaluhuna way ku sii talagaleen oo godod ayay sii qoteen kolkii ay ka soo degeen diyaaradaha iyagoo helikobtariska ay dushooda taagan yihiin waxay walaalaha ay soo rideen diyaaradihii laba ayay soo rideen midna way carartay kadib ciidanka ameerikaanka waxay bilaabeen inay cirka fiiriyaan maadaama aysan isku filnayn oo aysan dagaalami karin diyaarad la'aan kadibna mujaahidiinta ayaa ku baacsaday waddooyinka muqdisho iyagoo halkaasi ku dilay noloshana ku qabtay askar badan oo cadadkooda lagu qiyaaso siddeetan askari yacnii waa askar aan lahayn ruux qitaali ah
وقتلوا منهم وأسروا يعني كان الإجمالي 80 واحد يعني فعلا جندي ما عنده روح قتال howlgalladii barakeysnaa ay huriyeen ciidanka sheekh cabdulaahi axmed sahal iyo walaalihii muhaajiriinta ahaa ee soo dirta alqaacida ayaa quusiyey ciidanka maraykanka waxayna ku qasbanaadeen inay isku oodaan xeryahooda kuna socan waayaan jidadka muqdisho xitaa haddii ay wataan gaadiidkooda gaashaaman waxayna gaareen heer ay sahayda isku weedaarsadaan diyaaradaha helikobtariska mid ka mida dagaaladii ugu xoogganaa ee ay ka qayb qaateen kaalin muhiim ahna ku lahaayeen sheekh cabdulaahi axmed sahal iyo ciidankiisa waa dagaalkii ciidamada gaarka ee maraykanka lala galay saddexdii bishii oktoobar sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyosaddexdii waa maalin ciidamadii gaarka ahaa ee maraykanka ee la odhan jiray raanjariska meydadkooda lagu jiiday waddooyinka muqdisho xilligaas oo ay dadka ku nool caalamka intooda badan aaminsanaayeen in aysan jirin cudud ciidan oo u babacdhigi karta askarta maraykanka alqaa'id ibraahim naaleeya taqabalahullaah oo ka mid ahaa haliyeyadii ka qayb qaatay dagaalkaas kana mid ahaa ciidankii sheekha ayaa ka warramaya dagaalkaas iyo dowrkii ay ku lahaayeen caagaan howlwadaad dagaalkaas horta markuu rangerska yimid dagaalo badan oo soo qaaday waa markay yimideen bahalkii magacooda muxuu ahaa diyaaradihii la dhahayay diyaaradii la dhahayay black hawk abaajiyadii waxa waaye taangiyo waaweyn a c di weyneedoo mataqaan a c one hundred safety ay dhahaan boqol iyo soddon a c ay dhahaan oo ayada iskaba duqaynaysa meeshay aragto caawa dhan duqayn un wado waxa waaye dagaalka markuu bilaabmaday maraykankii toosu u soo galay taangiyo kala soo galay dhinacan iyo madaxtooyada xaggeeda taangiyadii dagaalkii markuu bilaabmaday xabadda waa kululaatay markay kululaatayna haddee nimankii waatii diyaarad ee ka soo dhacday bayloodkii ma garanaysa sheeg lasoo qabtay bayloodka hataa bastoolada wata annagaa ka qaadanay waxa waaye gaaladii oo maaragtay bakti wax jiidanayso oo guryo galayso wax dad aragtay ay qabsanayso annaga inay nooga badbaado xamarweyne xaggeeda marka nin dagaal ba'anaa meesha ka dhacay oo maaragtay in sheeg dagaalkaas dagaal maalinkii dhan la iska daba wareeganayo ana xoogaa yara iga soo gaaray marka markii ayadoo bahasho socotaan ka bax boqolkiiba sagaashan waxaa la dagaalamay raggii oo cabdulaahi axmed saal odayga u ah aa la dagaalamay xabadda markay bilaabatay dhaqankan waxaa ah soomaalida meesha xabad ka bilaabato markaa ilaan gaaladii ummad badan oo soomaaliya xataa iska gaalanaceeba way soo dagaalami jirtay qabaa'ilaada imaan jiray waxawaaye qolo walba dhinaceeda ka soo geli jirtay xabadda in wax bilaabo oo isku dabarido unbay soomaalida markaa leed marka laga soo tago howlgallada sida tooska ah u beegsanaya ciidamada maraykanka waxaa dhanka kale jiray howlgallo lagu badbaadinayay caqiidada iyo diinka ummadda soomaaliyeed oo halis xoogan uga imaanaysay dhanka hay-adaha tansiirka oo duulaankaas dhinac socday kuna baahay deegaanno badan waxaana sheekh cabdulaahi axmed sahal uu arrintaas ku bixiyey dadaal xoogan kadib markii uu abaabulay weeraro lagu beegsanayo hay-adahaasi howlgallada lagu beegsanayay hay-adaha waxgaalaysiya ee reer galbeedka iyo kaalintii uu ku lahaa sheekha waxaa sii ambaqaadaya alqaa'id ibraahim naaleeye ducaad xataa kuwa cadcad oo maraykan ah oo ducaada ah oo cumar dheere allah u naxariisto soo istidlaacay aan waxaan ugu tagnay isla xaafaddaas meesha la yidhaahdo jidka u leexanaya dhinaca imaamu shaafici u leexanayo ayaan hay-ad ugu galnay hay-addaas waxaa joogay lix nin oo caddiin ah iyo hal nin oo soomaali ah oo ayaga ka mid ahaa toddobay ahaayeen meeshii aan galnay albaabka markana laga furo ninka ugu horreeyey xabadaa ku dhacday wuu baktiyey marka lixda nin ee caddiinka meesha aan u galnay nimanka caddiinka markaan aragna kulligeena hadda birtaa lagu boobayo lixdiiba maaragtay dhulkay ku dhaceen kii soomaaliga saasoo kale dagaaladii sidaasay ku socdeen raggii maaragtay isheeg kirishtaanka ahaa murtadiinta ahaa ducaadda ahaa saasaa loo dhammaynayay markaan aadnay marka marka waxaa joogo hay-ad isbitaalka ka shaqaynayso naaga iyo niman u badan oo talyaani ah oo sawrooyin ah oo dacwada wada oo kaniiniyaal iyo ninacii dadka u keenayo dhinacaas annaga aan indhahiga ku arkay dhinaca mid waxaa ku qoran maxamed midna waxaa ku qoran ciisa ka maxamedka haddii ciyaalka la siiyo qaraarka waxaa waaye waxaan umalaynayaa sibir inay ka soo sameeyeen sibir inay ka sameeyeen kan ciise ku qoranna inay ku soo sameeyaan wax aad u macaan labadu markaa cunto ciyaalkii waxaa arkaysaa war maxamed iga fogey ku haya ciise isii ma garanaysaa ii sheeg oo dacwadii heerka ay ka gaareen dadka say u daaweynayaan iyo waxaa iyo markii dambe in meesha bahasha la galo loola dagaalamo aa la go'aamiyey markii allah fadligii ciidamada maraykanka looga guulaystay dagaalkii muqdisho gumaystihii saliibiga ahaana uu isaga baxay waddanka isagoo jiidaya raadadka guuldarrada sheekh cabdulaahi axmed sahal ma dhigin hubka si uu uga nasto halgankii uu ku xoreeyey caasimadda balse taasi beddelkeeda wuxuu fallaarihiisa iyo fikirkiisa jihaadiga u jiheeyey dhanka soomaali galbeed si dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkaasi uuga dulqaado gumaysiga xabashida ay muddada dheer ku hoos jireen afar iyo labaatankii bishii oktoobar ayuu sheekh cabdulaahi axmed sahal oo xilligaasi ahaa madaxii howlgallada qarxinta ee ururkii al-itixaad howlgalkoodii ugu horreeyey ka fuliyeen hoteel ku yaalla magaalada jigjiga waxayna ahayd farriin cusub oo loo diraya dowladda etoobiya oo ahayd in dagaalku uusan ahayn kii ay horay u yaqaaneen waxaa allah fadligiisii lixaadsaday howlgallada ay fulinayeen cutubkii sheekh cabdulaahi axmed sahal waxayna qaarkood ay ka dhaceen baar khamriga lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada harar ee dhulka soomaali galbeed dowladda xabashida etoobiya ayaa u adkaysan weysay howlgalladaasi beegsanaya magaalooyinka ay ixtilaalka ku haysato waxayna soo abaabushay howlgal lagu khaarijinayo sheekh cabdulaahi axmed sahal saddexdii bishii nofembar ee sannadkii kunagaaboqosaaashaniyoshantii ayay ciidamada etoobiya weerar ku qaadeen xarun uu sheekhu ku sugnaa oo ku taalay halka loo yaqaano ceelo ooba oo ka tirsan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed xilli uu halkaasi u joogay howlo shaqo waxaana halkaasi ku shahiiday sheekh cabdulaahi axmed sahal allaha u naxariistee
نمحق الكفار والحتور منية الأبرار
wuxuu allaah camalkiisa ugu soo khatimay shahaado kadib sannado badan oo nafur iyo safar u hareeyey wuxuuna sheekha xilliga uu shahiidaya uu ku jiray da'da lixdameeyada isagoo jiilka ummadda tusiyey in tanaasulka iyo isdhiibidda uusan boos uga bannaanayn qofka muslimka ah allaha u naxariistee sheekh cabdulaahi axmed sahal waxay buduulaadkiisu yihiin siina ahaan doonaan kuwa ay ku daydaan dhallinyarada ummadda iyo tusaale cad oo ka tarjumaya in iska dhicinta cadowga ay tahay waddada keliya ee lagu gaari karo sharaf adduun iyo liibaan aakhiro
نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآثار نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآثار لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق